wasiirka wasaaradda haweenka hijubaland cabdar ismaaciil cabdulaahi ayaa shahaadooyin guddoonsiisay gabdhaha dhammeeyey barashada xirfadda kombyuutarka waxayna sheegtay in ay xarunta qaadanayso arday cusub oo gabdho ah kuwaasi oo la barayo kombyuutarka wasiirka wasaaradda qoyska iyo xuquuqul insaanka jubbaland cabdar ismaaciil cabdulaahi oo shahaadooyinka guddoonsiisay gabdhaha dhammaystay barashada xirfadda kombyuutarka ayaa sheegtay in xarunta ay diyaar u tahay horumarinta aqoonta iyo xirfadda gabdhaha afar iyo labaatan gabdho oo ah gabdhihii baranayay it-ga ama kombyuutarka oo soo waday muddo hal sano ah maantana qalinjibintoodii iyo dhammaystirkii shahaadooyinkoodii aan siinayno gabdhahani waa gabdhihii kasoo soo dhameeyey secondariga iskuolka qaar jaamacado ku jiraan qaar shaqeeyo annagana aan intaas gacanta ku haynay oon baraynay sidii gabadha ay baran lahayd kombyuutarkeeda xafiiskeeda ay uga shaqaysan lahayd aysan u baahnayn inay meel intay tagto ay lacag bixiso oy kombyuutar ku barato sembery waxaan u taagannahay sida aan gabdhaha reer jubbaland aan u taakuleyn lahayn oo waxay u baahan yihiin baahiyahooda aan u tiri lahayn aan u baahi tiri ilaahay baa baahida bixiya laakiin intii karaankeenna ah inaan shaqooyinkaas aan qabanno hadda waxaa diyaar ah afar iyo labaatan gabdhood yaa maanta qalinjibinaya oo sanad soo waday barnaamijkan afar iyo labaatanna haddaan qaadanaynaa afar iyo labaatanna haddaan qaadanaynaa maxaa yeelay kombyuutarada noo yaala laba shifti waaye labada shifti afar iyo labaatankaas kala gelayaan gelinka dambe iyo gelinka hore gabadhi subaxii shaqo leh ama jaamacadda ku jirta gelinka dambe kombyuutar ka imaanaysaa marka aad baa u mahadsantihiin sida aad oga maaragtay aada oga qayb qaadateen ama waxbarashadiina aad heegan uga haydeen waa idinkugu mahad celinayaa